waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali shalay waxay ahayd lix iyo labaatankii bishan oktoobar ayaynu ku guda jirno waana markii ay go-aamisay maxkamadda ugu sarreysa ee dalka kenya in dib loogu celiyo doorashada madaxweynenimo ka gadaala markii ay ka dhacday isqabqabsi iyo waxyaabo lamid a waxayna ka dambeysay kadib markii kooxaha mucaaradka ee loo yaqaano nasa oo uu hogaamiye u yahay raila odinga ay kiis ka geeyeen maxkamadda kaasi oo ay ku eedeynayaan inuu jiray khaladaad fara badan waxaana markaa maxkamadda sare ay go-aansatay in dib loo celiyo doorashada maadaama khaladaad fara badan iyaguna ay soo bandhigeen oo ka dhacay guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha ee dalkan kenya ee loo yaqaano i e b c taa darteed waxaa shalay loo dareeray eegoobihii codbixinta inkastoo aada loo dareemayay in wax badan ay ka bedelan tahay doorashadii waddanka ka dhacday sideedii agost taasoo aad moodid in dadku si aada ay isugu soo baxeen la dareemayay inay doorasho ahayd la dareemayay in wax badan markaa dadku iyagu laftigooda ay wada qaban karaan la dareemayay in si aada markaa doorashada loogu diyaar garoobayay hase haatee way ka bedelan tahay doorashada madaxweynenimo ee dalka ka dhacday shalay iyo midda hadda socota iyadana waxaad moodaa marka in dadku aysan sidii la rabay usoo bixin oo laymanka aan loo gelin goobaha qaar waxaa lasoo bandhigayay sawiro dadku ay soo qaadeen oo kamid a xubnaha u shaqeynaya guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha kenya ee i e b c oo koraasii ku hurdoonaya iyagoo waayeedaday u shaqeeyaan ama codadkii dhiibta islii oo kaleo soomaalidu ku badan tahay markaan soo qabanno waxaad moodaa dadku inay aada u yaraayeen oo si teelteel ah ay u socdeen iyaguna oo markii alacbaar joogtaba laba qof saddex qof iyo waxyaabo lamid a iyaguna ay imaanayeen xildhibaanka laga soo doorta kamakunji ee yuusuf xasan cabdi oo isaguna markaas xaafadda la hadlay wuxuu sheegay in lix iyo tobanka degmo ee kamakunji ay ka kooban tahay iyaguna codadka laga dhiibanayay marka ma ahan sidii la rabay oo markaa way furnaayeen oo codod dadku way tegayeen oo way dhiibanayeen laakiin ma jirin laymankii faraha badnaa ee dheeraa ee markaa iyaguna sidii la rabay ee dadku ay uga dhiibanayeen cododka oo ay u socdeen dabcan marka mucaaradka nasa way qaadaceen doorashadan marka hadda maadaama ay bilaabatay maxay dhaheen ma ka hadleen doorashada way ka hadleen oo markii intaysan bilaabanin ka hor ayay ka hadleen banaanbax weyn bay qabteen oo beerta xorriyadda ee hurubag lagu qabtay waxaana ka hadlay arrintaasi guddoomiyaha xisbiga ama isbahaysiga mucaaradka nasa raila odinga iyo weliba xubnihiisa kale ee loo yaqaano vice principalska inkastoo markaasi uu ka maqnaa calonzo misoko oo dalka jarmalka jira hase haatee raila odinga markuu hadlayay wuxuu u sheegay dadka in qof walba oo kenyaana ama taageero nasa usan gurigiisa kasoo bixin qofka dariskiina dariskiisa ahna uu u sheego inuu gurigiisa joogo oo usan wax coda dhiibanin sidaa darteed nairobi gudaheeda xaafadaha kale ah kibra iyo madare labadaba shalay rabshada ayaa ka dhacay oo taayaro iyo waxyaaba lamida ayay gubeen si ay uga soo horjeestaan codaynta waxyaabaha lamidka boolisku wuxuu u isticmaalaya tiyagaas iyo waxyaaba lamid ah si dadka iyaguna lasoo qabqabto dhinaca kale deegaanada kale ah ama ismaamulada kale ah kisumu iyo siyaaya iyo migori iyo weliba sidoo kale homabay saddexdaba dib aya afartaasba dib ayaa loo dhigay doorashadooda oo gudoomiyaha guddiga doorashooyinka wafula jibukati maqribkii shalay ahayd wuxuu ku dhawaaqay in waa in aan waxba laga dooran karin hadda afartaasi ismaamul maadaama rabshado iyo waxyaabo lamida ay ka dhaceen oo markaa iyadana ay dhacday in xitaa goobihii codbixinta loo dareeri waayo sidaa darteed wuxuu sheegay sideed iyo labaatanka bishan oktoobar in la qaban doono doorashada goboladaasi oo iyaguna bal dib loo eegi doono waxa iska bedelay xaaladda weliba waxaa aada wax looga weydiiyey mar haddii maanta ay sidan dhacday wax la filan karo sabtida iyaduna hase haatee wuu ka gaabsaday wafula jabukati lafahantiisu warar soo baxay waxay sheegayeen in rabshadihii shalay kenya ka dhacay guud ahaanba laba qof iyaduna ay ku dhimatay ku dhawaad labaatan kalena dhaawacyo kale iyaduna ay soo kala gaareen boolisku waxyaabihii ay isticmaalayeen iyo kuwo kale oo iyagoo lamid ahna ay dhibaatooyinkaasi kusoo gaareen marka mucaaradku hadalkooda wuu caddaa mar walba oo wuxuu ahaa in marnaba aanay ka qayb galaynin dhanka doorashada shacabkana ay ku baraarujinayaan mar walba inaysan isu soo bixin doorashadana aysan ka qayb gelin waa gartay arrimaha ganacsiga gaar ahaan xaafadda islii oo soomaalidu degan yahan isleya hadda waad joogtaa sidee u saamaysay doorashadu waad mahadsan tahay islii waxay ka mid tahay goobaha wax laga dooranayay gelinkii hore shalay dhammaanba dukaamadu way xirnaayeen isu socodka dadkuna wuu yaraa qof walbana wuxuu isha u taagaya maxaa dhici karaa maxaa isbedeli kara xaaladdu sidee noqon kartaa cabsi badan baa jirto dadka ku beeran oo qaarkood ka dhaadhacsan soomaalida dagaal baa dhici kara waa la isqabsan karaa iyo waxyaabo lamid a laakiin gelinkii dambe wixii ka bilowda afartii galabnimo ee shalay waxaad moodaa in xaaladdu ka badanayd sidii hore waxaad moodaa in goobaha shaaha dadku ay ku gataan oo kale ay furnayd dukaan dukaan iyo dhif iyadana la furay hase hatee sida guud ganacsiga waaweyn ee xaafadda ku yaala ee la bartilmaameedsado inta badan ganacsiga weynna lagu tilmaamo dhammaantii albaabada isagoo laabnaa ma furnayn ee xilliganna waa iska aroor oo marka laga hadlayo dalkan kenya ee roobab iyo waxyaaba lamidana way jireen oo tan iyo shalay aada u da-ayay oo xitaa weliba doorashada saameyn ku yeeshay shalay in dadku sidii la rabay ay usoo baxaan maadaama roobab badan wadanka ay ka da-ayeen xilli roobaad uu ku jiro isaguna waxaad moodaa inuu saameyn kale ku yeelatay oo sidii la rabay in laisugu soo bixin marka ganacsiga saameyn badan bay ku yeelatay doorashadii shalay weliba iyadoo la filaya xitaa in maanta laftigeeda ay suuragal tahay inay saameyn ku yeelan doonto maadaama dadku weli ay u dhigtaagayaan maxaa dhici karaya sida wax ku iman karaan inkastoo hadda waxaa laga dhursugayo oon ay tahay gobollada dib doorashadooda loogu celinayo iyo weliba xilliga rasmiga natiijada lagu dhawaaqayo iyo waxa ay noqon doonto markaa kadib wixii iyadana mucaaradku ay ku dhaqaaqi lahaayeen ee kooxaha kale ee dhinaca kale kuwa observerska loo yaqaano ama korjoogtada ah oo iyagoo laftigooda shalay mar hadlay waxay sheegeen in xubno iyagu ka mid ah ee dhibaatooyin loo geystay oo madaara iyo meelo kala gedisanaa ku sugnaa waxaa sidoo kale marka ay sheegeen in ilaa iyo iminka sidii la raba ay wax ku socdaan hase hatee wakiilo ka socda jubilee oo ah xisbiga talada dalka hayo oo keliya ay joogeen goobaha codbixinta oo aysan wakiilo ka joogin dhammaanba musharaxiinta kale ee iyaguna tartanka ku jira waa gartay maxamedow dabcan mucaaradku waxa ugu weyn oo ay ka cabanayeen oo ay u qaadiceen doorashada waxay ahayd waxay codsadeen in la bedelo guddiga doorashada guddiga doorashadana lama bedelin guddiga doorashada laftigoodu ma ka hadleen arrintan iyo natiijadu sida ay u noqon karto mid sharciyeysan markii doorashadu soo gebagabowda waad mahadsan tahay arrintaas waxay ahayd arrinta ugu weyn ee dalka ka jirta ee dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay waxaa jirtay gabar ka mid a ee gabdhihii ka shaqaynaya guddiga ee doorashooyinka ku jiro weliba xubnaha ugu muhiimsan ka mid ahayd in ay iska cafishay xilkeedii iyadoo joogta dalka maraykanka oo markaa halkaa aaday xubnahan mucaaradku waxay ku doodayeen in isbedel badan lagu sameeyo weliba guddiga doorashooyinka waxaa ka mid ahaa dadka la doonaya in isbedelka lagu sameeyo ninka madaxa fulinta u ah ee guddigan doorashooyinka kenya ee loo yaqaano ama magaciisa la yidhaahdo ezra jiloba hase hatee laftigiisu hadda fasax buu ku maqan yahay oo waxaad moodaa fasax saddex toddobaada inuu qaatay oo uu baxay oo markaa dalka dibadiisa uu jiro taa marka laga soo gudbo waxaa jirtay shir jaraa-id oo uu qabtay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka wafula jibukati wuxuu sheegay in aanu damaanad qaadi karin in doorashada si xad iyo cadaalada ay ku dhacayso iyo in kale ma damaanad qaadi kara ayuu yidhi oo arrintaasi si rasmiya ayuu wafula jibukati u sheegay wixii ka dambeeyey muran badan bay dhalisay hase hatee arbacadii kooxaha mucaaradka oo uu horkacayo garyaqaan james orengo ayaa wuxuu geeyey maxkamadda sare kiis si markaa iyaduna arrintaasi wax looga qabto hase hatee madaxa cadaaladda ee dalkan kenya ee david maraga iyo xubnihiisa kale maxkamadda sare daaqadda ayay ka tuureen arrintaasi iyadoo waxay sheegeen in doorashadu ay dhacayso sidii la rabana markaa la filayo in loo qaadayo hase hatee guddoomiyuhu wuu sheegay oo afcad buu ku sheegu ku yidhi ma damaanad qaadi karo in doorashadu ay ku dhacayso si xaq iyo cadaalada taasi oo weli ah waxyaabaha ay tiigsanayaan kooxaha mucaaradka goormaa la filayaa marka natiijadu inay soo baxdo mucaaradkuse maxay leeyihiin waanu samaynaynaa markii lagu dhawaaqo go-aanka u dambeeya
mucaaradku horey waxay u sheegeen in banaanbaxyo ay samaynayaan waxa ay ugu magacaabeen oo iyagu ay ugu yeereen banaanbax nabadeed inta badanna saxaafadda kenya ay isticmaalaysay taniya shalay oo markaa leas demonstration waxaana u yaqaanani waxyaaba lamida marka iyaguna ay isticmaalayeen oo ka dhacay deegaanada kala gedisan waana sidii mucaaradka marka hore iyagu ay ku baaqeen taa marka laga soo gudbo natiijadu waxay qaadan kartaa mar shir jaraa-iduu qabanayo fula jibukati oo xarunta bomas ku sugan oo guddoomiyaha i b c in toddoba beri ay qaadan karto inay ka yaraan karto hase hatee rasmi cidno uma oga waxa markaa dhici kara laakiin dadku inta badan markaad kiyaanka xitaa warkooda aad dhegeysato iyo weliba natiijada horudhaca ee soo baxday markii ugu dambeysay waxay ahayd in uhuru kenyatta uu markiiba hogaaminaya raila odinga maadaama uu warqada isaga ku qornaa hase hatee uu codaynta inta badan ee dadka isu soo baxay dhammaanba waxay ahaayeen dad un taageersan oo keliya xisbiga talada haye jubilee oo madaxweyne uhuru kenyatta isagu hogaamiye uu ka yahay marka waxaad moodaa in mar walba ay caddahay natiijada dhanka ay u badan tahay si marka loo fiiriyo hase hatee lama ogaan kara xilliga rasmiga lagu dhawaaqayo waana waxa loo dhegtaagayo maxay mucaarad ku samayn doonaan iyo maxaa soo bixi doona waa garta tan u dambaysa waxaad sheegtay in laymanku ay aada u yaraayeen taasoo muujinaysa dabcan dad badan inaysan ka qayb gelin ma la ogyahay tirada guud ee doorashadan hadda ka qayb gashay taasise ma muujinaysaa hadba xoogga mucaaradka weli rasmi umaysan soo bandhigin guddiga doorashooyinka tirada intaas leeg baa ka qayb gashay sababta loo soo bandhigi waayo waxaa weeye bolin stationa fara badan oo la rabay in codadka laga dhiibto ayaan codadkii laga dhiibanin afar gobol oo ka mid a gobollada ugu waaweyn waddanka iyaguna codadkii lagama dhiibanin madaare iyo meesha la yidhahda kibra sidoo kale iyaguna waxaa ka socday rabshado kale oo sidii la rabay iyaguna cododka loogama dhiibanin sidaa darteed rasmi looma soo bandhigi karo lama dhigi karo intaas intaas intaas baa ka dhiibatay hase haatee goobihii la dhammaystiray oo cododka laga dhiibtay iyagu waa la sheegay oo intaasoo qof baa codod dhiibatay intaas way halaabeen intaas way saxmeen intaas hebel bay u codeeyeen way soo baxday taasi laakiin gobolladii ugu waaweynaa ee qaybo ka mida waddanka lagama dhiibanin mombaaso oo kale iyo xitaa qaybo lamid a rabshada ka jira iyagu laftigooda oo markaa si rasmi iyaguna cododka loogama dhiibanin marka laba arrinba waa loo sababeeyey shalay libaka yaryar xitaa guddiga madaxda guddiga doorashooyinka markay hadlayeen waxay sheegeen cimilada oo aada u xumayd oo roob fara badan uu shalay socday marka taa laga soo gudbo ammaanka dhankiisa cabsi badan baa ka jirtay oo dadku inay banaanka usoo baxaan oo guryahooda kasoo baxaan cabsi bay ka muujinayeen walow markii dambe xitaa dadku isu socodkiisa isaguna caadi iisku ahaa laakiin tiro rasmi ah oo ilaa iyo iminka la isticmaalayo la dhihi karo intaas bolinistationkii markii hore iska diiwaangelisay intaasay ahayd ma jirto laakiin waxaa iyaduna caddayd in dadka markaa tartamaya ay marka horeba koru dhaafayeen ilaa iyo afar milyan oo qof oo marka dadka cododka dhiibanaya ilaa afar milyan oo qof marka iyaguna ay koru dhaafayeen oo sidaasi ay kusii socoto
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali